xerada inji ee magaalada dhuusamareeb oo ay ka dagaalamayeen ciidanka ahlusunna waljamaaca ayna ku jireen madaaxda sare ee ahlusunna ayaa gashay gacanta ciidanka dowladda soomaaliya kadib dagaal socday toddoba saacadood kaas oo xalay tobankii bilowday magaalada dhuusamareebna ka dhacay islamarkaana dhammaaday shantii aroornimo ee saakay dagaalka waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac sida ay mustaqbal u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ee ku sugan xerada koob iyo labaatanaad madax ka tirsan ahlusunna waljamaaca ayaa dalbaday ganikii dambe ee habeenkii sabdiga in loo ogolaado in ay galaan gacanta sargaal ka tirsan ciidanka dowladda oo markii hore ka tirsanaa madaxda ciidanka ahlusunna hogaamiyaasha ahlu sunna oo ilaa shalay ku jiray wadahadal ku saabsan sidii ay u geli lahaayeen gacan ay aaminsan yihiin ayaa dalbaday genikii dambe ee jimcaha inay isu dhiibaan ciidanka amisom hase yeeshee dowladda ayaa diiday dalabkaas waxaana lagu amray inay isku dhiibaan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya cabdisamed macali maxamuud wasiirkii hore arrimaha gudaha soomaaliya oo dhinaca ahlusunna ugu jiray wadahadalka ayaa dalbaday in haddii ay isu dhiibayaan ciidanka dowladda loo ogolaado in ay kala doortaan madaxda ciidanka dowladda soomaaliya hogaamiyaasha ahlu sunna oo ka mid ah ama uu ka mid yahay macalin maxamuud sheekh xasan faarax iyo sheekh maxamed shaakar cali xasan oo sheegtaa in uu yahay madaxweynaha galmudug ayaa dalbaday inay isu dhiibaan ama ay galaan gacanta mascuud maxamed warsame taliyaha guutada shan iyo tobanaad qeybta kooiyo labaatanaad ciidanka xoogga dalka oo markii horeba ka soo galay dhinaca ahlusunna waljamaaca islamarkaana muddo ahaa taliyaha guud ee ciidanka ahlusunna saraakiil iyo askarta qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka dowladda ayaa hogaamiyaasha ahlusunna kula kulmay qaybta deegaanka ee xerada inji iyagoo nabadgelyadooda lagu wareejiyey mascuud maxamed warsame taliyaha guutada shan iyo tobanaad qaybta kow iyo labaatanaad ciidanka xoogga dalka ahlusunna waxay gashay wadahadal siyaasadeed oo sababay in ay baarlamaan goboleed ku yeelato labaatan xildhibaan balse sheekh maxamed shaakar cali xasan ayaa dabayaaqadkii janwari laba kun labaatan saddex maalin ka hor doorashada madaxweynaha galmudug waxa uu sheegtay in loo doortay madaxweynaha galmudug taasina waxay sababtay caqabada cusub oo qabsatay wadahadalkii siyaasadeed ee dowladda dhexe iyo ahlusunna waljamaaca dhanka kale magaalada dhuusamareeb wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay iska horimaadkii saacadihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaaladaasi loo qaaday qaar ka mid a isbitaalada ku yaala magaaladaasi qaarkood ayaa la filayaa in maanta lasoo gaarsiiyo magaalada muqdisho waxaana ku jira askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya xaaladda magaalada dhuusamareeb ayaa saaka ka duwan saacadihii lasoo dhaafay oo ay dagaal ka jireen waxaana xarunta xerada inji ku sugan ciidan ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya waxaana la ogeen wax ay dowladda federaalk soomaaliya ka yeeri doonto hogaankii ahlusunna iyo ciidankii la dagaalamay